بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kitaabkii alqadaa ama xukunka iyo dadka kala saaridooda oo kasii horeeyeyna waxaan soo marnay kitaabkii ka hadlayey xuduudda aymaanta iyo nuduurta iyo xuduudda iyo kutubadii saas ahaa halkan waxaan ka gelaynaa kitaabu lacima accimadii ayuu u kitaab yahay acimadu waxa weeye waa asalkeedu waa dacaam iyo sharaabka iyo libaaska iyo maarata waxyaabaha la isku qurxiyo waxa la cuno waxa la cabo dharka la xirto xuliyiga iyo waxyaabaha la isku qurxiyo maxaa kuu xalaala maxaase kaa xaraana wey maxaa kuu banaan haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba maxaase aan kuu banaanayn arrintaas ayuu kitaabku ka hadlayaa waxa uuna maaragtay soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala axaadiista bukhaari iyo muslim isku waafaqeen ee arrimaha axaadiis arrimaha noocaasa oo cuntada iyo cabidda iyo dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo intaba ka hadlaysa xadiiska saddex boqol iyo toddobaatan can nucmaan ibni bashiirin radia allahu tacaala canhu canhuma nucmaan ibni bashiir isagii aabihiiba allaha ka raali noqday qaala wuxuu yihi nucmaan samictu rasuula allahi rasuulkii alle ayaan maqlay yaquulu asagoo odhanaya wa ashaara fi riwaayatin wa ahwaawe wuxuu tilmaamay annucmaanu nucmaan biasbucayhi labadiisa farood buu wuxuu ku tilmaamay ilaa udunayhi labadiisa dhegood macnaha farahiisa iyo dhegaha ku taago labadan dhegood baan ku maqlay buu ka wadaa wey macnaha nucmaan baa odhanaya nebiga ayaan ka maqlay oo dhegahaygan baa waxaan ku maqlay nebigu odhanaya sala allahu alayhi wasalam ina alxalaala bayinun xalaashu waa caddahay wa ina alxaraama bayinun xaaraantuna waa caddahay wa baynahumaa umuurun mushtabihaat dhexdoodana waxaa ahaaday arrimo mushtabihaada oo dheeh galay oo maaragtay ma xaaraan baa mise waa xalaal aan dadka inta badan aysan kala saaraynin laa yaclamuhunna laa yaclamuhunna ma garanayaan kathiiru min annaasi dadka intiisa badani xaaraantiisa iyo xalaashiisa ma kala garanayaan faman ittaqa ashubahaati qofkii shubahooyinka ka dhowrsada istabra'a lidiinihi wa cirdihi wuxuu beri u noqday cirdigiisa iyo sharaftiisa ayuu maaragtay beri u noqday oo macnaha khalad kuma dhicin weyn waman waqaca fi shubahaati qofkii waxyaabahaasi shubahaadka hoo dheh galay ku dhacana waqaca fi lxaraami xaaraan ayuu ku dhacay karaaci waa qofka raacaya macnaha raaciya waa qofka raacaha oo xoolo jirka ah yarci xoola ku raacaya xawla alxima xuduudda maaragtay ninka saaraha uu samaystay agteeda ku raacaya yuushiku wuxuu sigayaa u dhowaanayaa an yartaca macnaha xoolihii an yartaca fiihi inay daaqaan alaa wa ina likulli malakin ximan waxaad ogaataan alaa war hooye ina likulli malakin boqor kasta wuxuu leeyahay ximan saaro ayuu leeyahay iyo meel xuduudan loo soo dhaafi karin alaa wa ina xima allahi alle seerihiisu waxa weeye oon in lasoo dhaafo uusan ogolayn maxaarimuhu waxyaabuhu xaaraantinimeeye wey alaa wa ina fi ljasadi mudqa jasadka waxaa ku jirta xubin idaa salaxat hadday wanaagsanaato salaxa aljasadu kulluh jirka oo dhan ayaa wanaagsanaanaya wa idaa fasadat haddii ay fasaadana fasada aljasadu kulluh jirkoo dhan ayaa fasaadaya alaa wahiya alqalbu qalbiga wey xadiiskan marka waa xadiis asal u ah waxyaabaha maaragtay xaaraanta ah iyo waxyaabaha xalaasha ah nebiga wuxuu ka hadlayaa wuxuu caddaynayaa xaaraanta wuxuu iyo xalaasha xaaraanta iyo xalaashuba waa cad yihiin wey xalaashu waa caddahay saasuu nebigu sal allau alay wasalam xalaashu way caddahay waxaa loola jeedaa xalaashu way caddahay yaa caddeeye xaggeysa ku caddahay xalaashu waxay ku caddahay kitaabka alleh subxaanahu watacaala iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay xalaashu ku caddahay wey ayib oo allah subxaanah watacaala wixii noo xalaal ah iyo wixii naga xaraamo waxaa lagu cadeeyey kitaabka alle alla wuxuu idin abuur oo dhan xalaal bay idin yihiin ilaa laga helo wax kaa xaaraantinimaynaya wixii lagaa xaaraantinimeynaya kitaabkii sunnada lagugu sheegayo marka waa wax cad oo muuqdo oo bayaan ah wey marka xaaraantii waa ujeedaan xalaashiina waa ujeedaan way caddahay ka fogaada wey way caddahay xukunkeedii baa cad oo waxaasi in maadaama allah subxana watacaala qur-aankiisii uu ku caddeeyey xukunkeediina waa cad yahay inaan loo dhowaan karin amarkeedii baa la caddeeyey qofna kama qarsano wey ayib waxaa ka mid a maaragtay waxyaabaha xalaasha ah khubsiga fawaakihda casalka lama tirin karo waa waxa xaaraantaa la tirin karaaye xalaasha maba la tirin karaba wax alla wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la xirto diddigood wixii aan lagaa xarimin oo dhan ayaa xalaala weyn xaraamtiina waa caddaha iyadii xukunkeedii iyo wixii ka ratimayeyba allah subxaana watacaala waa qur-aankiisa ku caddeeyey nebi maxamed baa sala allahu alayh wasalam sunnadiisa ku caddeeyey waana maaragtay cadda waxaana ka mid a doofaarkaa ka mid a khamrigaa ka mid a xaragoo xariirta iyo dahabka xirtaa ka mid a zinadaa ka mid a xantaa ka mid a namimadaa ka mid a xaqdiga iyo maaragtay cuqdadaa ka mid a xasadka iyo wax alla wixii maaragtay allah subxaana watacaala u xarimay oo dhan ayaa ayaa ka mida wey ayib markii la sheegay inay cad yihiin ayaa waxaa la yidhi labadaas dhexdooda waxaa ahaaday umuurun mushtabihaad arrimo maaragtay mushtabihaada wey arrimo aan maaragtay dheh galay oo aanan xalaal iyo xaaraan dadka qaarkood u kala soconan dadka qaar uu kala socan yahay dadka cilmiga bartay oo garanayo way u kala socan tahay kaas waa inuu wixii xalaal uu ku ogaadana uu isticmaalo wuxuu xaaraan ku ogaadana uu ka fogaado waayo ayib qofkaysan u kala cadayn soo maaha ayib waxa weeye waa inuu dhammaanteedba waxaanba haddii aan xaaraan iyo xalaal la kala cadayn karin oo shakigii uu kaa galo waxa weeye ka fogow haddii kale xaaraan baad ku dhacday wey xaaraan ayaad ku dhacday waa inaad ka fogaadaa wixii laysku haysta ma xaaraan baa mise waa xalaal oo wax cadaynahaya inuu xalaal yahay aada weydo wax uu ku moodsiinayo inuu xaaraan yahayna ay meeshii taallo aysanna ku cadayn waa iskaga tag wey ka fogo wey ayib nabiguna sala allahu alay slam wuxuu ku tilmaamayba uu ku misaaliyey sidii qof xoolaha ku agraacaya meel maaragtay saaro ah oo nin uu goostuu yidhi xuduuddaas la ima soo dhaafi karo haddii aada cari inta la tagto ku raacdo xuduuddiina aysan maaragtay ay qarka u saaran tahay qofkii xoolahaas ku raacana ciqaab adag uu la kulmayo waxaa dhici karta inay xoolihii inta saaraha gooyaan oo xuduudda dhaafaan dhinacii ay maaragtay kale oo saaraha xirnaa ay galaan haddaad mushtarihaadka aad taabato xaaraantaad ku dhacaysaa wey marka qofkii mushtarihaadkii wixii xaaraanta u dhow ka fogaada waxa weeye qofkaasi xaaraan buu ka fogaaday qofkii ku dhacana xaaraan buu ku dhacay sidaasuu nebigu sal allau alay wasalam cadaynay intaasoo dhan iyo waxyaabahaas xaaraanta iyo xalaasha ah waxaa asal u ah qofka bini aadamka ah w xubin baa jirta hadday xubintaasi u hagaagsan tahay xaaraan oo dhanna wuu ka fogaani xalaal oo dhanna maaragtay wuu isticmaali alle amarkiisu u hogaansami waa qof maaragtay aanan fasaad kala raadinayni wey oo waxaan waa xalaal haddii la yidhaahdo wuu isticmaalaya wuu cunaya wuu cabaya wuu ku dhawaaqaya waxa weeye uu ku dhaqaaqaya haddii ay loo sheego inay waxaan xaaraam yihiin ay u caddaatay inay xaaraam yihiinna wuu ka fogaanaya wey laakiin kii qalbiga ka jiran oo xubintaasi ay ka haga ay ka fasaado waxa weeye maantao dhan wuxuu raadinayaa wax qiil ah talow haddii waxaan la sameeyo maxaa maaragtay war waxaan waa xaaraan baa lagu yiri waa ribo ka fogow maya haddee waxaa weeye wadamada gaalada markii la joogo lagama fogaan karo ribadii maxaan samaynaa xaggee aadnaa waxaasoo dhan waxa weye waa wax xaaraana qalbigaa marka qofkaasi ka fasaadsan saa darteed qalbigii fasaadkii ku jiray baa jirkii kale intiisiina geynayo waa inuu marka wixii xaaraantaa ku dhaqaaqo wey saa darteed baa nebigu wuxuu tilmaamay xubin baa jirka ku jirta xubintaasi hadday hagaagto jirkao dhan ku hagaagaya qofka wanaagsan qalbigiisaa wanaagsan qofka qaab daran haddaa aragta qof hadal xun dadka maaragtay hadalka ku qalloociya xaaraanta iska dhabaasha waxyaabaha xun iska dhexgala qofkaasi xumaanta xagguu ka keenay xubin baa jirta hadday ba ay halaysan tahay jirkaaga inta kale aysan hagaagaynin waa qalbiga weeye nebiguna saasuu ku tilmaamay saa darteed wuxuu yidhi nebigu ina alxalaala bayin xalaashu waa caddahay wa ina alxaraama bayin xaaraantuna waa caddahay wa baynahumaa umuuru mushtabihaat dhexdoodan waxaa ahaaday waxyaaba dheehgalan la kala saaraynin laa yaclamuhuna kathiiru min annaasi in badanoo dadka kamida ma garanayaan faman ittaqa shubahaati qofkii shubahooyinka ka fogaada istabra'a lidiinihi wa cirdihi diintiisi iyo cirdigiisi beri ayuu u noqday way waman waqaca fi shubahaati waxyaabaha shubahooyinka ah qofkii ku dhaca oo maaragtay aan aan xaraan iyo xaraan midna ku cadayn qofkii ku dhaca waqaca fi lxaraami xaraam buu ku dhacay karaaci waa sidii qof raaco ah oo jira ah xoola raaca yarcaa xawla alxima seeraha agagaarkiisa ku raacaya yuushiku an yartaca fiihi wuxuu sigaya inuu maaragtay xoolihii ay meesha ka daaqaan alaa wa ina likulli melikin xima melig kasta iyo boqor kasta wuxuu leeyahay seero allahna subxaana watacaala seeru leeyahay seerihiisana alaa wa ina xima allahi maxaarimuhu waxyaabuu xarimeeya ha u dhowaanin wey agagaarkooda ha marmarin zina haddii lagu yidhi ka fogow waxaa lagu yidhi ha ku dhicin oo zina ha ku dhicin lama odhane walaa taqrab waa layidhi ha u dhowaanina macnaha wax kastoo kuusoo jiidanayo meel kastoo lagaaga imaanayo ka fogow wey fajtanibu le khamriga iyo markii laga hadlayo iyo maysirka iyo wixii xaaraanta ahaa fajtanibu rijsa ka fogow baa layidhi sanamkii iyo wix maaragtay meel alle keyrka lagu caabudayo ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaab walazlaamu markii waxaas o dhan lasoo taxay waxaa la yidhi rijsu min camali shaytaani fajtanibuuh waa qurun oo camal shaytaan weeye ka fogaadaa layidhi marka maba habau dhowaanba waxaan waa xaaraan haddii lagu yidhaah dad baa su-aalo ku weydiinaya waxay ku leeyihiin meel doofaar lagu qalo ama doofaar looga shaqaynayo ayaan ka shaqeeyaa oo doofaarkii aniga ma taataabtee waxaa weeye waxyaabo kale oo meeshii baan maaragtay nadaafad kale iyo ka qabtaa maya kuma banaana ka fogow doofaarkii meel lagu qalo iyo agtiisa oo dhan dukaan haddaa ka shaqaynayso khamriga meesha lagu gado ka fogow xataa dukaanka markaa gasho ood rabto inaad wax ka soo gadato dhinaca khamriga agaarkeeda ha marinba dhinacaas kale kamar wa agteedaba ha u dhowaanin marka waxaa weeye wixii xunoo dhan ka fogow xaaraanta ka fogow alaa wa ina fi ljasadi mudqa jirka waxaa ku jirta xubin baa ku jirta idaa salaxat salaxa aljasadu kullu jirkao dhan ayaa wanaagsanaanaya hadday wanaagsanaato wa idaa fasadat hadday halowdana fasada aljasadu kullu jirka oo dhan ayaa fasaadaya alaa wahiya alqalbu qalbiga weeye waa xubin qaali ah xadiiska aan ku darayno waa xadiiska saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar can anas ibni malikin radi allahu tacaala canhu anas ibni malik waxaa laga wariyay allah ka raali noqde qaala wuxuu yidhi anfajnaa arnaban anfajnaa waxa weeye anfajnaa waan cayrsanay wey arnaban bakayle bimari dahraan meesha maaragtay mari dahraan la yidhaahda wey ayib waa wado maaragtay dhinacaas maka xaggeeda ku taala oo ka fog ilaa iyo soddon kilomitr meelahaas ka fog wey u dhoweyn ayib waadi fatima iyo waxsaasaa la dhahaa hadda meeshaasa maaragtay ayaan waxaan cayrsanay bakayle bakaylaha waa ugaarta la cunu ka mid yahay fasaca alqawmu dadkii waa ordeen fa laqabuu dadkii baa cayrsaday mar bakaylihii way daba ordeen ayib falaqabuu macnaha dadkii waa daaleen wey luquub maa masana min luquubati allah subxana watacaala uu yiri wey way daaleenoo way maaragtay ka daba ordeen bay daaleen wa adraktuhaa anigu waan inta ka daba tagaan soo qabtay fa akhadtuhaa waan soo qabtay adragtuhaa waan halaalayo fa akhadtuha waan soo qabtay fa ataytu bihaa waan ula imid abaa alxata abaa alxan ula imid fadabaxahaa wuu gowracayo wa bacatha ilaa rasuuli lahi sal alay wasalam rasuulkii allana wuxuu u diray biwaarikahaa warigeedii oo ah maaragtay sinteediibuu u diray aw fakdihaa ama bawdadeediibuu u diray faqabilahu nebiguna wuu ka aqbalay wey xadiiska waxaa weeye waxa saxaabiga anas uu ka hadlayaa inay bakaylo ugaarsadeen oo ka daba ordeen dadkii daalo asaga inta ord uga daba tegiu qabtay oo macnaha ordkiisu kusoo qabtay waxba iyo kuma dhufanin markuu qabtayna waxa uu la imid biri abaatalxa noo gowracayo qayb baa nabiga u dirnay sala allahu alay wasalam xadiidka marka waxaa laga fahday laga fahmayaa horta bakayluhu inuu xalaal yahay oo uuna wax xoolaha wanaagsana min atayibaati uu ka mid yahay ummadda muslimiintana ijmaac bay ku tahay inuu bakayluhu xalaal yahay nebiguna sal allahu alay wasalam waxaa xadiidka kaloo laga faa'idaysanayaa inuu hadiyad aqbali jiray wixii loo keeno uusan ku diiri jirin dadka weye ama ha badnaado ama ha yaraado warig waa wax yaroo bakayle qayb yaroo kamida way waa sinta bakaylaha way misigta way waana maaragtay akhlaaqdii nebiga sal alay slam bayba ka mid ahaydba waana dadkan uu ku dhiirigeliyey wey marka xadiidka in bakayluhu uu xalaal yahay baa ka cad wey waxaa lamida marka ugaartii oo dhan baa xalaal ah wixii lagaa xarimay waxaan ka ahayn wax kastao dhan waa asalkeeda shaygu waa xalaal waa dayib ilaa la helo wax kaa xaaraantinimiyey marka laga reebo luxuumtao kalea laga hadlay luxuumta inta badan culimada qaar ba waxay odhanayaan luxuumtu asalkeeda waa xaaraan ilaa wax la xalaaleeya maahan waxyaabaha kale laakiin waxaa laysku raacsan yahay in asalka ashyaada oo layskuma raacsanya loo badan yahay oo jamhuurta ay qabtaa in asalka ashyaada ay tahay alxillu marka ay noqonayso xalaashiiyo xaaraanta cibaadadana asalkeeda ay tahay xaaraan inaan la cibaadaysan karin ilaa wax cibaadadaasi daliil ah loo helo in la cibaadaysan karo sidaas loo cibaadaysan karo maahane meeshaasaan ka wadi doonaa insha allahu tacaala xadiiska ku xiga wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala ali w saxbi ajmaciin